بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مهدد مدن قدومي مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iga guddooma salaan diiran iyo qadarin gaar ah waxaan maanta allahu subxaanahu wa tacaala hortiisa iyo golahan hortiisa u soo istaagay anigoo muwaadin caadi ah xildhibaan tawaaduc ah oo wax isla weyni ah haba yaraatee qalbigayga ku jirin diyaarna uu ah gudashada xilka xildhibaannimada xildhibaannimada shacbiga noo himaday waxaan golahan u soo hor istaagay inaad kalsoonidiina ii siisaan inaan noo qabto xilka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya anigoo aada u ogsoon in qabashada xilkaasi uu yahay ammaano xag alle iyo xagga shacbiga aan wakiilka ka nahayba layska weydiin doono musharax ahaan waxaad xaq u leedihiin inaan idin sheego sababaha gundhiga u ah oo aad igu xilqaamanaysaan ammaanadaas oo aad kalsoonidiina igu siinaysaan hor iyo horaan aan naftayda xusuusiyo oo annagoo dhan isxusuusino qorahda allahu subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka noogu sheegay oo yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaata ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl إن الله نعم ما يعدكم به إن, إن الله كان سميعا بصيرا حلك وأمن وقال آخر أدونك ليس ويديو حل هيرك السوء يهي مرضى هدي قفك أقاضه ومرسي كهقوغا ومرسي مرسي الحلكة دونكيسو waxay ka samaysan tahay dab haddii si daacadnimo iyo allakacabsi iyo ammaano dhowrnimo aada xilka loo gutana qofka wuxuu u noqdaa dirac difaaca iyo dugsi diirimaad u leh haddiise dulmi dulmi u adeegsado waa dab oo asaga gubaya sideedana waxa ay la yidhi xilka haddii aadan gudug haddii aad xilgudashadaada dareento inaadan gudan karin ka deg inta uusan ku gubin ayadahaas qur-aanka ah aayaddaas qur-aanka ah baa noogu filan in aan isu xusuusino ahmiyadda diinta islaamku erigtu ku leedahay iyo ereyada kooban oo aan ka dhaxalnay ogaaleydii hore noo heedeen taasina aan uga gudbo howlaha aan howlahana hor yaalla oo aan ugu hore oo ay ugu horeyso qiimeynta aan aan ku xulanayno hogaankeena golaha shacabka mudanayaal markii aad musharaxnimadeedu qadarinaysaan fadlan waxaad igu qiimaysaan waxaan idinka codsanayaa inaad inaad igu qiimaysaan laba qodob oo keliya tan koowaad khibradda allahu subxaanahu wa tacaala ii suurtageliyey oo ah aan ku soo kasbaday taariikh nololeedkay oo idin horyaalla ayay ku dhan tahay tan labaad waxaad igu qiimaynaysaan higsiga aragtidayda aan jeclahay inaan idinku hogaamiyo haddii aad isiisaan kalsoonidiina oo aad ii doorataan guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobnaad hase yeeshee mudana guddoomiye iyo mudanayaal intaan labadaas qodob aan gudagelin io ogolaada si kooban inaan u dulmaro waa maxay arrimaha horitibinta koowaad u leh soomaaliya una baahan in la siiyo mudnaanta koowaad inta lagu guda jiro muddada xilhaynta baarlamaanka tobanaad marka istraatiijiyada xagga istraatiijiyada soomaaliya u baahan tahay shan arrimood baan ka soo qaaday mana ku koobna hase yeeshee arrimaha koowaad ee soomaaliya u leh mudnaanta koowaad waa inay noqotaa amniga iyo sidii dalka loogu soo hoohin lahaa nabad weli ma lihin soomaaliya weli ma yeelan istraatiijiya cad si wada jir ah loo ansixiyey oo leh nidaam siyaasadeed qeexaya qorshe habaysan oo lagu fulin karo istraatiijiyad lagu sugayo amniga loogu amniga looguna gudbayo loona gundhigayo qorshaha lagu gaarayo nabad waarta waa mid dalkeenu uu baahi daran u qabo saa daraaddeed waa in uu awaa-idan u howlgalnaa dejinta istarateejiyad amni iyo nabad iyo nabadaynta dalka oo howlgalka oo howlgelinta dhisidda iyo howlgelinta hay-adaha dowladeed ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed fulin kara arintan waa inaan xoojinnaa oo midaynta dhismaha ciidamada qaladka sida weligeen kuma jiri karno ciidamada caalamiga ah sida amisom in ay ilal abad nala joogaan waa in uu jiraa qorshe aan mas-uuliyaddaa kala wareegi karno saa daraaddeed waxaan u baahannahay tabtii iyo xeeladii aan kala wareegi lahayn mas-uuliyaddaas mudanayaa shimbiruhu waxay ku duulaan laba baad dowladnimadana waxay ku duushaa laba baad kuwaasoo kale ah dowlad xukuumad ama dowlad fayad ah oo maamulkeeda maamulkeeda shafaafi yahay iyo ciidamo qalabka sida oo u ilaaliya amniga iyo gobonimada gobonnimada dowladda arinta labaad oo mudnaan la in mudnaan la siiyo mudnaanta koowaad la siiyo u baahan iyo hortabin waa inay noqotaa heshiisiinta bulshadeenna horumarinta saraynta iyo ku kala dambaynta sharciga iyo hagaajinta xukunka iyo maamul dowladeedka saddexdaas arrimood waxay muhiim u tahay helidda kalsoonida shacbiga ugu kalsoonaanaya dowladdiisa waxaa intaa dheer in inaan u howlgalno in aan dhab ahaa si dhab ah wax uga qabanno sugidda milkiyadda gaarka ah iyo milkiyadda milkiyadda guurtada iyo maguurtada ahee dowladda iyo kuwa dadweynaha iyo inaan dib u eegis dhab ah ku samayno heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu gasho iyo anagoo iskuanagoo isku tashanayna u howlgalno dib u celinta barakacayaasha iyo inaan qorshe cad u samayno dib u soo celinta qaxootiga ummaddeena ku dayacan dalalka shisheeye waxaa kaloo aada muhiim u ah arimahan arrimaha heshiisiinta ummaddeenna ay ka mid yihiin in aan si dhab ah iyo si oo walaaltinimo ku dheexan aan u wajahno wadaxaajoodka dib u heshiisiinta u dhaxeeya soomaaliya iyo somalilan arrinkani waa in laga daayaa ashunku aadaamidda ee waa in si dhab ah loo gudagalo waxyaabaha iyo cutunka la kala sisanayo si loo gaaro go-aan wax ku ool ah oo ummadda u ron waa hubaal in dal ahaan iyo dan ahaan iyo deegaan ahaan soomaaliya iyo somaliland marna ayna kala maarmin waa arrin mudan in loo in loo huro wax walbo oo ay u baahan tahay waxaa kaloo muhiim ah oo dhab oo dib u heshiisiinta iyo sugidda iyo sugidda amniga iyo maamul xukuumadeedka xoojinaya in dowladaha goboleed ee dalka ka samaysmay aan hubinno oo si sharcia oo sharci u dejinno si buuxdana u waafajinno dastuurka federaalka arrinta saddexaad oo ayadana ka mid ah arrimaha horitibinta u leh soomaaliya waa dib u dhisidda iyo horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha ay ka mid yihiin tayeenta iyo dib u dhisidda dekedaha wadooyinka isgaadsiinta iyo garoomada dayuuradaha sidoo kale inaan fiiro gaar ah siino horumarinta ganacsiga iyo warshadaha beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga maalgashiga dadweynaha iyo dhiirigelinta fursadaha shaqo fursadaha shaqo abuurista dhammaan arrimahaasi umalihin umalihin noomana dejisna nidaam siyaasadeed lagu hago arrinta afaraad oo dalkeena muhiim mudnaanta koowaad u leh waa dejinta nidaam siyaasadeedka heer qaran oo lagu hago arrimaha adeegsiga adeegyada bulshada oo muwaadin muwaadin walba xaq dastuuri ah uu u leeyahay kuwaasoo ay ka mid yihiin siyaasadda siyaasadda qaran ee waxbarasho iyo siyaasadda qarameed nidaam siyaasadeedka qaran ee caafimaadka waa inta ugu yar aan tusaale ahaan usoo qaatay usoo qaadan karno waasay badan yihiin arrimaha adeegyada kala duwan ay bulshada u baahan tahay waxaa taas kusii daran waxaa taas usii daran adeegyada waxaa waxaa ka sii daran adeega laanta garsoorka oo ah laan muhiim ah kana mid ah saldhigga awoodda dawladda idin mudanayaal iyo mudana guddoomiye idin idinka xog warrami maayo xaaladda laanta garsoorka ay ku sugan tahay waan ka xumahay shan iyo toban daqiiqa laguma sheegi karo qofna laguma qiimayn karo waa yahay mudane mar haddii ay saa noqotay waxaan ku dadaalayaa inaan idinsoo idinsoo gudbino iyadoo qoran si aad uga baaraan degtaan inta aan codaynta la gaadhin hase yeeshee aan arrimo yar oo gunaanad ah aan u boodo waana ka xumahay in waktiga sidaa loo qorsheeyey ma habboonayn hase yeeshee saasay noqotay waa hagaag mudane iyo odolaada waa arrin muhiim ah in aan idinkala dardaarmo waa wax wax iskabeddelka isbedeldoonka badanaaba ay dhallinyarada marka ay sheegaan barlamaankeenna maanta hadda tirada maanta ay joogto la doortay boqolkiiba lix iyo toban waxay ka kooban yihiin dhallinyaro dhallinyarada waxaanu leenahay isbedel ma aha qof meel laga qaaday qof kale la keena isbedel wuxuu ku imanayaa hindiso iyo himilooyin iyo qorsho iyo nidaam siyaasadeed qorshaysan oo lala yimaado ballan waxaa idinku qaadayaa dhallinyaro haddii aad meeshaa kalsoonidiin ii sirtaan oo ii doorataan in aaraada aad keenaysaan iyo afkaarta iyo himilooyinka aad hirsanaysaan inaan mudnaanta goowaad iyo tixgelin gaar ah aan siin doono idinku un ha noqonina qof aad dad aan la imaanayn heemagiciis ilaa waxaa laga maarmaan ah inaad noqotaan codka asaagiina oo aan nasiibka u helin in ay ka mid noqdaan xildhibaanada maanta dolahan jooga horseed u noqda afkaartoodana keena waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in allah subxaana wa tacaala ka shaqow waxaan rabaa inaan golaha kaloo dardaarmo hal arrin oo muhiim ah barlamaankii sagaalaad aan ii suurtagelin inaad suurtagelisaan barlamaankan tobanaad arrintaasoo ah arrin aad u xoojinaysa wax kabeddelidda nidaamka maamulka dawladda iyo korjoogtaynta iyo la xisaabtanka xukuumadda arrintaasi waxaa weya mudanayaal haddii laydin keeno ra-iisul wasaare ama laydinka oo wata barnaamijkiisa cod cod cod iska daaya wakti ha la siiyo xildhibaanada wakti ha la siiyo shan iyo tobanka guddi ee barlamaanku ka kooban yahay wakti ha la siiyo ay ka baaraan degaan barnaamijka oo xukuumaddaasi wato haddaan barnaamijkaasi aan la keedin oo aan si fiican loo sifaftirin guddiyada ka baaraan degin korjoogteen aad samayn kartaan iyo la xisaabtan aad samayn kartaan ma jirto saas daraaddeed maanta lama dooran ra-iisul wasaare ma joogo dardaarkaas waa idin horumarinayaa ku dadaala inaad maaragtaa arrintaasi aada u feejignaataan waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale anigu qofna ima wato anigana qof ma wato qof aan aniga wadan karana ma jirto arrintaa arrintaa waxay u muuqataa dadka ku hadaaqaya inay tahay inay tahay maragtaa character assassination waxay yidhahdaan ama la yidhaahdo dhalan dil ba la yidhaahdaa af soomaaliga taasi waxaan u ballan qaadayaa dhammaan golaha kan aan u ballan qaadayaa dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballan qaadaynaa in kulligooda si si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan martaa la musuq maasuqin ama wax isweydaarin aan loo samaynin intaas ka bacdi walaalayaal haddii aad i doorataanna waxaan idinku hogaamin doonaa si dhexdhexaadnimo haddii aad i dooranina waxaan ballan qaadayaa inaan xilkayga xildhibaannimada ah aan si daacad ah oo diinta iyo dalka iyo ummadda ku jirta aanu kuso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu